waa gartay khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee taleex media dhegaysanaysaa ood ka dhegaysataan w w dot taleex dot net waxaa maalintii shalay warbaahinta markaasi websaadyada qaarkood lasoo geliyay warbixin sheegaysaa in ciidamaha ku sugan magaalada tukaraq ee gobolka sool dhinaciisa bari oo uu markaasi madax u yahay maxamuud forten ay ku wareegeen hogaanka s c haddaba si aan wax badan uga ogaano arrimahaasi ayaan iyo waxa ka jira iyadoo markaasi warar kala duwan ay soo baxayeen ayaa haatan waxaa qadkaas si toosa ugu jiro maxamuud forten oo a isagu taliyaha ciidanka halkaasi ku sugan ee ciidamada puntland maxamuud kusoo dhaweyd taleex media bal siday wax u dhaceen shalay iyo arrinkan siduu kusoo baxay bal hadda dhegaystayaasha u sharax
adeer horta waxa weeye anagu nafsi warka kale si baala amuray mid u sheegtay lama hayo mid buu ku calaamadiyey afhayeenka markaysia arrintaa ka dhaartay ma jirto weye wax dhacayna maaha waa war beena weeye oo saxaafadda sidiyadoo beena weeye marka waa gartay laakin muuqaalo lasoo geliyay waxay tilmaamayeen adinkoo meel fadhiya oo ciidamadiini adinkoo meel ka khudbadeynaya shirkaasi muxuu ku saabsanaa isagu
wuxuu ku saabsanaa anagu ciidanka tukarar degan oo tiilkan ah oo anigu mas-uulka ka ahay sharadii uu deganaa bay ahayd meesha tahay xafladana annagaa qabanay ciidamadii halkaa daasanaa oo ciidamadii gobolka sool ahaa ayaanu waxaanu muddo shir ugu jirnay inay noo yimaadaan aanu mideyno oo ay nagu soo biiraan xeradayeeda yimaadaan waa nagu soo biireen waynu ku guuleysanay dabadeedna xafladaasaanu qabanay waxaanu u sheegnay inaan s s b iyo puntland iyo maxaan kulada aanan ukala fadhiyin ciidamadaas ay ciidamadii gobolka sool oo daraawiishta qaranka ahaa ay yihiin isla markaasna arrinta tan wax kaqabadka laasahaanood inaanu u midowno oo aanan cidna u daba fadhiisan midka ka jirta gobolka sool dawladda annagaa dhisanay puntland iyadana waxaanu codsanay in ay nagu taageerto arrintaas shacabka isaga waa la hubaa oo waa u diyaarin o arrintaas ka qayb qaato maal iyo naf iyo xoogba laakiin dawladdaa siyaasad ahaan kaga gaadisay haddii dawladdu marka ay arrintaa nagu taageeri weydo waa wax dee xaggeeda ka xumaday lakin anagu waxaan diyaar unahay dawladda inay taageero ku siiso ciidamada gobolka sool iyo wixii ay ku biiri kartaba in ay gobolkaba ka qabtaan marka ciidankan idinla midoobay waa ciidankiibi gobolka u dhashay sool in dhaweyd badaadsanaa areadaasi ayaa ciidamada daraawiishta si rasmiga ugu soo biiray baan u garta hadalkaaga
sidaa weye waanu isugu nimaankaas waxaanu ku midhay ciidamadaas ciidamadii awal dadka isku jiray oo guutada isku ahaa tukara degan bay ahaayeen kalafiriska iyo burburka ku dhacayna hadda xagga maamulkaa sababtay annagaa isu keennay ciidanka meeshaan isugu keenay waxaanu ku midownay wax kaqabadka gobolka sool in aanan dhibna ku eegin dayac dambena aan indhaha laga sii qabsan waa gartay laakin inkastoo aadan youtube-ka aalada la yidhaahda videoyada waxaa lasoo geliyey muuqaal adigo aad leedahay walow aadan muujinaynin aad me aadan hadalkaaga ay uusan muuqanayn haddana waxaa lagu dul korduubay inaad adigoo maxamuud ahaan iyo ciidankaaga afar boqol iyo toban gaarayso aad kasoo goosateen puntland bal hadda arrintaasi si xawli ay dadkii ugu baahday qurbaha ku sugnaa maxamuud adigoo hadda dib ugu laabanaya bal arrinta hadda dadka ka jaahil bixi
been weye ciidanka tukaradiisu afar boqol ma aha waa ciidan tignico lix gaari ah oo tignicaa wata tirada ciidankuna waa konton iyo sideed waa ciidan technician oo gaadiidkaa saaran oo technical ah ciidamada kale ee nagu soo biirayna waa ciidamo wato saddex gaari technical ah iyo ciidan etiopiya oo degana aaga tubaraqeed oo ahaa ciidamadii agency meesha u joogay muddana waxaanu ka shaqeynayna ciidankaasi inuusan magacyo kala yeelanin in aanu isu nimaadno midowno xeradaan bedelay baanu isugu keennay halkaas noqodo ugu karinay xafladan annagaa sameynay oo daweyn kara annagaa lahayn sidaasaanu ku midownay oo isku raacnay talabayadana waxa weye gobolka sool sidii wax looga qaban lahaa waa gartay aad baa umahadsan tahay markaan dhinaca ka nimaano waxaa yana jirta taliya warbaahintu waxay xoog ugu celcelinaysaa ciidanka tukaraq guud ahaan ciidan inuu taleex ka soo socdo inaad ciidan kale xudun ka soo socdo maxay tahay baa is leedahay warbaahintan laga qoro qurbaha ay ku kalifi kara inay brobaganda caynka idinku furaan
dadkan ujeedada fara badan buu leeyahay waxaana loogu gudabareysa wax laqabto waxa weeyaan waa saxaafadaha oo been fara badan qoraya iyo dad naftoodu beenta u qoraya inay wax ku dumiyaan oo ku burburiyaan anagu ciidamada ay ka hadleen ma ogin dad waa jiraa adigu de hadda ku habo howlan in ay wixii dhulka ciidanka ay joogaan ay dee ka shaqeeyaan sidii loo mideen lahaa laakiin anagu ciidankaa ma ogin xidhiidhnaa hadirta nagama dhexeeyo laakiin anagu intii halkan joogtay baanu isu geynay waanu ku guuleysanay inaanu isu geyno waanu mideyno wixii kaloo aada iska dhow oo tignika iyo ciidana oo dhulka joogana iyagana waxaanu aan aada sugu hawleynaa inay nagu soo biiraan oo aan meel sugu keeno waa garta waxaa la qoray oo kaleeto in nin ka ganacsada qaadka oo degan dalka ingiriiska lagu magacaabo aadan ducaale oo isagu markaasi gobolka sool u dhashay uu uu xiriir kula soo sameeyey lacag toban kun oo dollarna kuusoo diray sidaa la ajligeedna aad ugu soo oga soo baxday puntland ma arrintaa miya wax ka jiraan oo xiriir mid caynkaa miyaad samaysay nin caynkaa
waxba kama jiraan isagana way ka xumaynayaan midta annagana way nidhaxaadeynayaan ninkaasi wuxuu dhi nagala soo sameeyey war bal ciidamadiinaasi inaad isu tagtaan waagiina nugaaleed inaad maxaan ku odhahdaa bal maqaalso samaysaan baydac gaadiidka laga qabayna waxbuu ka qabtay oo wuu hagaajiyey oo lacag ugu soo diray waxyaalo badan oo hawsha kan aanu gallayna isagaa nooga geliyey oo dhaqaalahooda wax badan buu naga soo taray laakiin ma aha sida ay u sheegayaan oo ay u xumaynayaan ma aha mid wanaagsan buu ninkaasi sameeyey hawl badan buu nala qabtay waana oday maxaan ku idhahdaa si fiican maskaxdiisu ay marka aanu u warshadaynano ama intija aanu isku meel u wada jeedno waa garta markaan taa ka imaano qurba joogga idinla shaqeynaynu ka nimaano dhinaca kale ciidankan adigu aad madaxda u tahay bariga sool ku sugan muddada saddexda sane ku dhawaadka halkaa ku sugnaa haatan ciidankaa kusoo biiray wax xiriir iyo iskaashi miyaa idinka dhexeeya kooxda s s c ama xagla toosi haddaanan dhinac kale u idhaahdaba
la toosiye anagu dee ma arag halkana ma joogo anagu nugaalaaan joognaa filmo wuxuu naga saaran yahay aadan nugaaleed ciidamada aanu haddeerta ku hawlsaysannahay oo aanu ka shaqaynaynaana waa ciidamo nugaal jooga hawdka anigu ma tegin ciidankayguna ma tegin xiriir naga dhexeeya oo gaarayana ma jiro anagu cid uma xidhnin ciddii arrintaa gobolka sool banaynaysa baanu anagu la nahay keeni la nahay oo aanu uga shaqaynaynaa oo aanu ku midoobaynaa taladana wada qaadanaynaa markaan taa ka nimaano ciidankan daraawiishta ee halkaa ku sugan ma ciidan si rasmi uga tirsan maamulka puntland ba mise waa ciidan iska tafaraaruq oo sida ay warsabaahintu qorayso oo isagu aan cidina ka amar qaadan oo haatanna la doonayo in maamulka s s c iyo xaglatoosi madaxda ka yahay hoostaga
ciidan ka yago ciidan maamulka puntland saas uga tirsan bu ahaa oo mushaare ka qaata oo klinika ah oo tubarada degan ciidamada kale aanu uruurinayna laakin waa ciidamadii dhulka qubnaa oo qubaraha ah oo sidaan kuu sheegay aanu haddeer uruurinay arrintaasna annagu waxaanu aaminsannahay haddii maamulku uu na taageero wax badan bay u tari kartaa gobolka soolna u tari kartaa maamulka puntlandna u tari kartaa ilaa puntland annagaaba samaysanada waa dawladeediya haddii laakiin ay aragti khaldan ka qaataan oo ay arrintaa burbur isu dayaan iyo inay naga hor yimaadaan dee markaa taladu wa wa wa wa waa naga jiibanaysaa marka waa naga kala jiibanaynaa markaa waa gartay mudane taliya waxaa daba aan jeclaan lahaa bal dadka qurba joogga ah ee ku dhagaysanaya tale axmed ee kaala socda ee la marin habaabiyey ee loogu sheekeeyey ciidankii halkaa ku sugnaa waa kala yaacay oo maamul aan hadda la garanan meel ka taliyo oo isa ay ku biiraan bal waxaad ku qancinayso ood u sheegayso guud ahaan adoo soo koobaya
ciidankan ciidanka yaaca maaha waa ciidan la yaqaano waana ciidankii lafacaanood markii laga soo baxayay ku dagaalamayay weyne tignikadii lagu xisaabtamayay ee dalka horena uga dagaalamtay iminkana rajada ugu fiican laga qabo inay wax ka tarsan weye ciidan lagu soo biiro oo igu timaado oo maxaan ku idhahdaa lala hawlgalo weye laakin ciidan intuu kala yaaco isaga cid uu kala yaaca maaha waa cidi taariikhda la ogyahay oo la yaqaan weye
tan kale taladaada dhalinyaradan caadaysatay inay tukaraq maalin walba dacayado ka fidiyaan oo maalin wararkay ka qoraan maxaa ayaana usoo jeedin lahayd
inay ka daayaan dacaada waxtar necon mayso dadku dhib baa wada haysa cadow baa dhulkiisii haysta mushkilad fara badan baa ku furan wax qalab baa looga baahan yahay dalkiisii inuu ku dagaalamaa looga baahan yahay midni baa looga baahan yahay wadahadal iyo wadatashi baa looga baahan yahay dacaayad iyo wax aan kutrikuteen aho been aho wax ku burburayaan inay sheegaan ama dadka isku bustaan wax loo baahan yahay maa inay ka kaaftoomaan oo ay waxay ka daayeen kuwaasiibaa balfidiya arrintan jeclaha labaad inaan kuweydiiyo aan ilaaway waxaa weeye arrin miyay dhacday in wasiiro puntland ka socda lagu dhagax shiiday magaalada dhagax lagaga saaray
waxba kama jiraan waxba kama jiraan wasiiradu magaalada way yimaadeen meel magaalada ka baxsan bay markii hore adigu ku shiileen qayb joog markii dambena magaalada yimaadeen masaajidka way ku tukadeen hadday ku tukadeenna iskuolka iyo hawlay ka hadleen waxqabad bay u sheegeen degnada iyo degaanka niman shiidana ma ahayn niman u dhashay dalka weye wasiirada dalka u dhashay weye haddii xataa qof kaldani uu wax kalaba kula kocona waa wax aan jirin iyo wax magarasa waxay samaysan weye annagu midaan ognahay warkaas iyo midaanu maqallay maaha waa waraan ku naxnay oo beena oo saxaabada lagu horay mana ogin anigu mana jirin
aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamuud forten taliyaha ciidamada ah gabari ee dar ciidamada daraawiishta maamulka puntland ee kusugan magaalada tukaraq waad mahadsan tahay taliya